rajiim cabdishakuur adiga iyo raadi muqdisho idaacadda qaranka soomaaliyeed waxaan idin leeyahay iyadii codsiga heysanaysaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam wasiir
tan labaad waa guul taariikhi ah oo usoo hoyatay dalka iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magaca soomaaliyeed ayayna xulka qarankeena lixi toban jirada macnihii toddoba iyo toban jirkeena waa lixi toban jirada qaranka soomaaliyeed ay usoo horiyeen guushaas taariikhiga ah sideed iyo labaatan sano kadib ciyaaraha qarigii farsamaha africa oo lagu qabanayo dalka burundi maanta ayayna kasoo gudbeen simifinaalihii ay usoo gudbeen finaalkii ugu dambeeyey haddii allah awooda la ogolaado maalinta axadda ayayna xulka tanzania la ciyaari doonaan oo aan ka rajeynayo guul tan ka ballaaran inay usoo horiyaan qaranka soomaaliyeed ayagana ay lasoo guryo noqdaan ayagoo koobkii wata baan ku rajaweynahay ilaahay xaggiisa ayaana leegi jirtaa oo aan ka filaynaa inuu ku awoodayo xulka qarankeena haddii allaha awoodda la ogolaado wasaarad ahaan qorshayaasha loo yaala wuxuu kasoo dhexbaxay barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taas ayaanu kula shaqaynaynay olombikada soomaaliyeed iyo xiriisadooda waxaan si gaara uga mahad celinayaa xiriirka kubadda cagta maamulka iyo farsamada iyo waktiga u geliyey dhalinyaradeennan maanta dahyarta lixi toban jiradeenna u saftay annaga ka wasaarad ahaana waxaan la daba taaganahay taageero iyo dhiirigelin wakti walba waayo horumarinta isboortiga iyo dhalinyarada waa wax noo yaalla oo aan degsanay in dowladda iyo dadkeedaba lagu horumariyo gaar ahaan dacyarka soomaaliyeed markii aada maqashay in qaranka dhallinyaradii matalaysay ay guusha gaareen oo ay final tageen sidee dareentay
maanta oo aan maqlay ma aha maalin walba oo ay cayaaraanna waan la socday markay ay galaan cayaaraha iyo markay kasoo baxaan ayaga iyo macalimiintooda iyo madaxda kale ee xiriirka ee ku sugan halkaas waxaa kusii foolle oo aan kuusii sheegayaa guddoomiyaha ayaa gaari doono waxaa fiinaalaha soo qayb geli doono oo soomaaliya ay taagan tahay haddii allah awooda la ogolaado guddoomiyaha qaaradda africa oo horey dalkan markii ugu horreysay ee la doortay axmed axmed ayaa tegi doona guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta cabdiqani siciid carab ayaa tegi doona haddana waxaa ku sugan macalimiintii iyo iyo iyo taageerayaashii kale ee soomaaliyeed ee meesha ku sugnaa oo aan maanta ugu dambeysa guushii kadib aan wada hadalnay cali siciid madaxda xiriirka kubadda cagta ee meesha ku sugan waad la og tahay wasaaradda iyo xiriirka iyo olombikada guud ahaan wada shaqayn aad u dhow ayaa ka wada dhexaysa taasaan ku qabanay tartamadii dalka gudihiisa lagu qabtay ee heer gobol iyo heer ciyaartooyda iyo naadiyada dalka ka jira soddon sano kadib ayayna noo suurta gashay in habeen magdow magaalada muqdisho lagu cayaaro waad og tahay taariikh qormaysa waaye sidaas si lamid a xiriirada kale iyo iyo iyo ciyaartooyda kale qeybaha kala duwan ee isboortiga muqdisho mini mariton ayaa lixdii abriil ku qabanay magaalada muqdisho oo ay dhalinyaro fara badan oo daayarteena ah ay ku mareen magaalada muqdisho shan boqol oo dhalinyaro ah inay orod marathon loogu magacdaray ee orodka gaaban ee magaalada muqdisho ayaa lagu sameeyey waana taariikh labaatan iyo sideed sano kadib in xulka qaranka dacyarteena lix iyo toban jirada ama toddoba iyo toban jirada ka yar ay xiri bariga bartamaha africa cayaaraha sakaafa ay usoo gudbaan fiinaalaha waa horumarka isboortiga ay dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda xiriirada iyo olombikadaba aan u wada diyaarsannahay haddii allaha awooda la ogolo waan soo dhaweyneynaa meesha ay soo gaareen ayay nooga mudan yihiin in ay ay naga mutaysteen inaan dhiirigelino sii garab istaagno sii wadno ayaga iyo kuwa ayaga bedeli doona
waayahay waa markii ugu horeysay sidaad sheegtay ba labaatan iyo sideed sano kadib waa guul taariikhiya in finalka ay joogaan marka dowladda iyo wasaaradda maxaa dhalinyaradaas lagu abaalmarinayaa halkaa gaaray oo laga yaababa marka awoodooda iyo qaabkooda la eego inay koobka ku guuleystaan maalinta xadda ah
dhiirigelinta aan u samayno waa dalkay hadda garoonka ku galeen wadamadii kale ay uga soo gudbeen taasaan la garab taagannahay ilaa iyo wasaaradda keliya maahee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaana ku taagan oo sugaaya haddii allah awooda la ogolaado tan maanta ay gaareenna waa guul taariikhi ah iyo kuwii hore ee lasoo dhaafay